hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa deeq raashin oo gargaar ah degmada dayniile ee gobolka banaadir ugu qaybisay qoysas ka kooban danyar iyo dad naafa ah gargaarkan ayaa wax ka faa-iideystay in ka badan kun qof waxaana sidoo kale hay-adda sodma ay isugu jireen dadkan ee gargaarka u qaybisay qoysas danyar ah oo u baahnaa raashinka loo qeybiyey iyo sidoo kale dadka qaba baahyaha gaarka ah agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka sare cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan ay u qaybiyeen dadka danyarta ah bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa maanta degmada dayniile waaxda tiida waxaa garabkayga midig taagan agaasimaha samafalka degmada dayniile iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada waxaan maanta halkan agaasima soo gaarsiinay kun qoys oo ay noogu deeqday dowladda turkiga aan walaalaha nahay oo igu tala gashay dadka soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qaba in lagala tacaalo waaxdan waxa aan filayaa inay tahay waa markii iigu horreysay oo aan imaado waana meesha sida hadda aan isleenahay ugu qaxootiga badan oo aan maanta taagannahay hay-adda maareynta musiibooyinku waxa ay mar kasta iyo xilli walbo ay bixisaa gargaarka dhinacyo badan waxaan gaarsiinaa dhammaan gobollada dalka iyo gobolka banaadir degmadanna waxa ay ka mid tahay meelaha sida badan aan ugu soo noqnoqonno agaasimo oo aan wax ka bixinno waa dareemaynaa inaysan maanta aysan kaafinayn laakiin waxaan maanta ugu talagalnay dadkii ugu darnaa dhanka kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada dayniile ee goobjoogga ahaa goobta laga qaybinayay raashinkan ayaa ka mahadnaqay gargaarka deeqda ah ee lasoo gaarsiiyey dadkan iyaga oo sheegay in uu ku soo aaday xili loo baahnaa oona soo gaarsiisay agaasimadda sahre cali ay noogu soo dhiibeen raashin gaaraya kun kaaf oo noogu soo gaartay degmada daylinla gaar ahaan waaxda tiida qaxootiyaal jooga barakacyaal aad u badan ayaa jooga se ahaatee in ka mida kunkaas qofood ay noo keeneen kunkoodii maanta waa la siiyey halkaas waa ku soo dhowaynaynaa hay-addaas iyo ciddii u soo dhiibtay dhammaan waa uga mahad celinaynaa annagana waxaan rabnaa in dadka sidii ay ugu keenaan aan ugu siinno oo annaan ka faragelin oo haddii dad wax laga taban jira aan waxna laka taban hay-addan xootiyaal badanaa jooga hay-ada kale hay-adaha caalamka dhammaantood waxaan gaarsiinaynaa in baahiyo badan ay ka jiraan qaxootiyaasha iyo barakacyaasha ku yaalla degmada daylinle waana mahadsan yihiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaa maantayna soo gaaray annagoo ah maamulka samafalka degmada dayniile oo noogu horeeyo agaasimaheenna kun kaar oo ay noo keentay hay-adda sabmo ayna gacanta ku haysoy wadday maama sahro kun kaas kaar oo ka timid dowladda turkiga wayna soo gaartay dayniilo waa meel baahi badan ka jirto waxaana ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay baa baahida qaada inuu ilaahay ummadda baahida ka qaado kii beer lahay iyo kii xoolo lahayba ilaahay dibudejin iyo maaragta manaaficaad wanaagsan siiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sadmo oo mar walba naga war haysa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa muddooyinkan dambe wade gargaar loo qaybinayo dadka ku sugan degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid a gobolada dalka kaasoo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha iyo barakacyaasha